Magaalada Boosaaso ayaa waxaa laga daahfuray mashruuca iftiiminta iyo bilic soo celinta degmada oo ay ka faa'iidaysteen ilaa iyo toban wado oo ka mid ah waddooyinka halbowlayaasha u ah magaalada si ay ula jaanqaadaan caasimadaha kale ee magaalooyinka dalka. Guddoomiyaha degmada Boosaaso Injineer Cabdifataax Maxamed Cusmaan oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, madax ka socotay shirkadda korontada BECO iyo mas'uuliyiin kale ayaa si toos ah u daahfuray mashruuca iftiiminta iyo bilic soo celinta degmada. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay daahfurka mashruuca ayaa soo dhoweeyay hirgelinta mashruuca.
Dhammaan howlwadeenada dowladda hoose iyo shirkadda korontada ee BECO oo runtii iska kaashaday in ay magaaladu ifto oo ay bilicdii iyo ganacsigii iyo amnigiiba uu ka qayb qaato leerayntii magaalada lagu sameeyay. Fayskii labaad ayaa noo soo gabagaboobay. Magaalada waxaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay shirkadda BECO iyo dowladda hoose iska kaashanaya la geliyay leerar tiradooda kor u dhaafayso toddoba boqol oo leer. Run ahaantiina waxaa jira meelo badan oo aan baalayaal lahayn oo markaas baalayaashiina laga taagay. Waxaa sidoo kale magaalada ka socda shaqooyinkii kale oo ay ka mid yihiin dhirayntii iyo dhagax guristii iyo in magaalada bilicdeeda kor loo qaado. Waxaa sidoo kale ka socda waddooyin haddeer ay marayaan meel gabagaba ah saddex waddo oo ay iska kaashanayaan dowladda dhexe iyo dowladda hoose ee magaalada Boosaaso. Sidoo kale shirkadda BECO oo habeen iyo maalin nagala shaqaynaysay in magaaladu ay ifto u mahad celinayaa. Waxaan leeyahay shacabkiinni idinkoo habeen iyo maalin u shaqaynaya shirkadda BECO haddana waxaad ku celiseen wax muuqda oo la taaban karo maanta. Inay BECO ay garab taagan tahay horumarka iyo shaqada iyo bilicda magaalada ka socota.
Inta leerar aad u muhiimsan lagu xiray oo runtii laga ay ka faa'iidaysatay xaafadda Batarqaasim anoo ku hadlayo magaca xaafadda Batarqaasim uu guddoomiyaha degmada nala joogo runtii aad baan ugu faraxsannahay si fiican baan uga faa'iidaysanay hadday ganacsi tahay iyo hadday tahayba dhinaca amnigaba runtii waxaa u taagannahay daafuritaankaas run ahaantiina dee aad baan uga mahad celinaynaa duqa degmada magaalada Boosaaso oo runtii juhdi badan iyo dadaal badan noo geliyey inay leerarkan u jeedaan iyadoo soo kaashanayo shirkadda BECO oo runtiidana leerarkan noo fasaxdo qayb ka qaadatay duqa degmada iyo guddoonkiisaba degmada hoose magaalada Boosaaso aad bay u mahadsan yihiin xaafaddana runtii saa u jeedaanba si qurux badan oo muhiim ah bay uga faa'iidaysatay halkaa waxaa hadda nooga muuqda dad badan oo hoostiisa ku ganacsanayo meeradihii dad badan oo ahna ku iibsanaya suuqii leerka hoostiisa ah runtii haddii la helay laamigii runaantii oo la dhiraantiiba iyo leeraantiiba runtii aad baan u soo dhoweynaynaa fursaddan muhiimka ah oo si wanaagsan maaragtay ay xaafadda tani uga faa'iidaysatay leerarka magaalada gaar ahaan waddada maqaska ee airboodka gala iyo jidka soddonka ama jidka soddonka galbeed la yidhaahdo waxaan kaloo runtii u mahad celinaynaa guddoomiyaha degmada oo runtii isaguna qayb libax ka qaatay leyraynta magaalada